kadib burburkii dowladii dhexe ee dalka soomaaliya waxaa gacanta ka baxay hantidii dowladdu waxaana gacanta ay u galeen dad shacab ah hantida dhuntay wakhtigaasi waxaa ka mid ahaa guryihii dowladda iyo weliba xarumihii kala duwanaa ee dowladdu ku shaqayn jireen deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku yaalay xarumo badan oo dhulkii dowladda ahaa maamulka degmada kismaayo waxa uu bilaabay fariimo dadka deggan guryaha dowladda lagu sheegaya inay baneeyaan guryahaasi oo dowladda kusoo wareejiyaan maadaama dowladda hadda ay u baahan tahay in guryaheedii ay dib ula laabato laguna shaqeeya bulshada waxa uu maamulka u qabtay muddo kooban oo dadkaasi guryaha ay ku banneynayaan haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa yidhi dhammaan dhulka dowladdu waa inay soo galaan gacanta dowladda wuxuuna ka dhexeeyaa dadka oo dhan dadkana waxaa ugu baaqay in guryahaasi muddo kooban ay ku banneeyaan waad ogtihiin dowlad saan markay burburtay meelihii adeegyada bulshada loogu talagalay iyo guryihii dowladda dad baa degay dowladda jubbaland dad badan guryo badana gacanta kusoo noqday weli waxaa jira guryo ku jira gacanta shacabka iyo meelo muhiim aha oo adeega loogu loogu talaga bulshada loogu adeego ama dowladdii soomaaliya aysan ogolay in la dego oo dad si sharci kala u degan yahay waxaan rabaa dadkaasu inay sida u dhaqsiyaaba u baneeyaan dhammaan dhulka dowladdu inuu soo galo gacanta dowladda waxaa deganaan kara keli ah qof dowladdu si kumeel gaal ugu ogolaatay oo markay u baahato ka guuraya laakiin anaa ku habsaday waa usoo dagaalamay cirkaan soo maray waxaan usoo cabay kaalidayda sidaas ma shaqaynayso dhulka dowladdu waa inuu soo galaa gacanta dowladda wuxuuna ka dhexeeyaa dadka oo dhan mas-uuliyadiisana dowladda askari waxaan lagu deganaan karaa ogolaasho dowladeed waxaan rabnaa toban casho gudahood in lagu banneeyo wax alla wixii dowladi lahayd waan shicirkaa lagu degan yahay waan dowladdu ogolay